بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الأسئلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا iyadoo kolley waktigu uu dheeraaday su-aalo badanina waa yaaliin biidni rabbina subxaana wa tacaala waxaan isku dayi doonaa si koob kooban inaynu uga jawaabno su-aasha koowaad waxaa markaa madmuunkeedu yahay marka lasoo ururiyo adkaartii la akrinayay subaxnimada iyo galabnimada waxaad sheegtay qaarkood inay daciif yihiin qaarna saxiix yihiin markaa qofkii xifdisanaa ma wada dhamaystirayaa mise intii aada daciifisay waa laga tegaya wixii daciifa ilaahay subxana wa tacaala loogu cibaadeysan maayo waa la iskaga tegayaa waxaana markaa lagaga maarmi karaa dee meeshiisa lagu buuxin karaa adkaarta faraha badan ee saxiixa sideedabana xataa ta saxiixa qofku inuu wada akriyaa dee waajib maaha haddii qaarkood uu akriyo mararka qaarkoodna uu tanwiiciyo iyada lafteedu waa shay jaa-iza weeye wallahu aclam salaada istikaarada hal mar miyaa lala imanayaa mise waa lagu celcelinaya la ku celcelintu wax daliilo ma leh hal maruun in la sameynaya ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qadiyadda markaa ku saabsan ma loo shardiyaa inta ay niyada niyadaadu kaaga degeyso shardi maaha inay niyadu shay ay ku degto sida saxiixaa bal ka ay kula noqoto ayuun baad ku dhaqaaqaysaa un mar haddaad ilaahay subxana wa tacaala weydiisatay sida fiican inuu kuu dooro adigoo camalkii ayuun baad ku dhaqaaqaysaa ka marka ay kula noqoto mar haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada bariday oo taladaadii arrinkaagii aada u dhiibatay adkaarta subaxnimada iyo galabtii ma salaada subax kadib iyo salaada casar kadib ayaa la akriyayaa waxaan leenahay la waxaa la akriyaya subaxnimada oo dhan ayaa la akrinaya inta markaa salaada duhur ka horeysa oo dhamina subaxnimada ayay ku tirsan tahay salaada duhur inta ka dambaysa ilaa habeennimadiina masaa ama galabnimo ayay xisaabsan tahay qofku haddii uu ka taga muxuu sameynaya kolley waa adkaar muqayada oo wakti ku gaara haddii qofku dee waktigeedaasi uu dhaafiyo waxay noqonaysaa inay dhaaftay oo fadligii iyo dee ajarkii ay lahayd ay dhaaftay markaa dee cibaadaadka kale un inuu badsado iyo dikriga mutlaqa ee sii daysan si meeshii waxa weeyaan adkaartaasi ay ka baxday ay ka maqnayd adkaarta iyo dikriga kale aan wakti gaara lahayn uu ugu buuxiyo waa inuu kaasun uu ku dadaalo wax aadaaba ma lala imanayaa marka adkaarta subaxnimadii iyo galabnimadii la akrinayo aadaabtii markaa dikriga dikrigu guud ahaan uu lahaa muqadimada ama hordhaca wax kamid a aynu ku sheegnay ayuunbaa lala imanaya ay ka mid tahay qofku inuu calaa tahaara ahaado macnaa shardi maaha laakiin hadday suurtagaltay sidaas ayaa afdala oo rasuulku wuxuu ihi karihtu an adkura allaha calaa gayri tahaara marka waxaa karaahadan halka looga jeeda khilaafu lawlaa waa laga mudan yaho waa laga wanaagsan yahay xaaladaasi dikriga in la sameeyo iyadoo tahaaradu ay suurtagal tahay xataa salaantii ayaa rasuulku calayh salaatu wasalaam ka jawaabisteedii u gebagabeysay marka aadaabta waxaa kamid a qofka hadday suurtagal u tahay dikriga inuu la yimaado laakiin qofka aanay suurtagal u ahayn dikrigan laga mancin maayo oo dikrigan waa la imanaya qur-aanka ayuunbaa dee la isku khilaafo oo isaga laftiisa ay raajix tahay gabadha iyadoo musxafka aan taabanahayn inay akriyeyso laakiin dikriga kale waa u furan yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yihi ifcalii maa yafcalu lxaaj hayra anlaa tatuufii bilbeyt wax allaale waxa uu sameeyey qofka xajiyaya samey laakiin kacbada ha ku dawaafa xajkana dee adkaartu aad bay ugu fara badan tahay oo dee talbiyadii ayaa kamid a marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaa'ida haddana adkaartii xajka uma diidin adkaarta kalena waa la mid laakiin qofka aynu leenahay waxaa fiican inuu calaa tahaara kaamila ahaado tahaaro dhamaystiran waa qofka ay suurtagalka ay u tahay waa inuu markaa qofku qalbigiisa soo xaadiriyo ilaahay subxaana watacaala carabka oo qura aanu ka xusin ee carabka iyo qalbigu ay isku waafaqaan laa shaka xataa hadduu carabka oo qura ilaahay uu ka xuso inuu ajar ka helayo laakiin dikriga qalbiga iyo carabku ay isku waafaqeen waa ka fadli badan yahay dikriga carabka oo qura ilaahay subxaana watacaala addoonku uu ka xuso qadiyadda ku saabsan adkaartan la akhriyo jidhka la marinayo gaar ahaan habeenkii marka lasii seexanayo gabadha marka aan daahirka ahayn ma u banaan tahay inay jidhkeeda mariso nacam oo haddii biyo qur-aan lagu akriyo oo lagu tufo amaba se gacmaha lagu tufo ama shay kale lagu tufo shaygaasi xukumkii qur-aanka yeelan maayo biyahaasi xukumkii qur-aanka ma laha kadalika waxa weyaan gacmahaasi dee qur-aanka lagu tufay ma ma yeelanayaan xukumkii qur-aanka ma yeelanayaan marka haddii meel la mariyo aan tusaale ahaan aan aan daahir ahayn oo gabadha jidhkeedii ay mariso ma noqonayso waxa weeyaan taasi mid dembi ah ama sharciga khilaafsan iyadoo sideedabana dee gabadhu xaaladdaa marka ay ku jirto aan la odhan karin dee waa najaas oo jidhkeedan kale dee waa daahir weeye waxa weeyaan meelo mucayana oo gaara ayuun baan aan daahir ahayn laakiin gabadh oo dhani daahir ma wada aha lama odhan karo oo dee tacbiirka laftiisa shareecadu dee xaa-id bay ka cabirtay laakiin inaguma hada jaraalo iska nidhaahna gabadh markaasi aan daahir ahayn marka taas ayaad moodaa in dadka qaarkood ay ka fahmeen in la leeyahay gebigeedu waaba najaasba oo gabadhani dhammaanteed meeshii la taabtaabo waa najaas marka taa lafteeda ayaa mafhuum khaldana meesha markaa dee najaasa ay marsan tahay in la mariyo qur-aankii ama biyihii qur-aanka lahaa markaasi lagu shubo dee laa shaka taasi inay tahay arin fool xun oo laga fiican yahay waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub sida ilaahay subxana watacaala uu yihi salaada kadib addoonku inuu ducaysto oo gacmaha kor uu u taago ma bidca waxaynu leenahay ducada salaada dabadeed la ducaysta hadday tahay dee adkaartan soo aroortay oo qaar fara badanoo kamidi duco ay yihiin taa bidca laguma tilmaami karo haddiise loo jeedo duco iska sii daysan oo qofku ilaahay xaajaadkiisa iyo baayihiisa u bandhigto waxaanu leenahay taa lama joogtaynayo oo shay caadaa lagama dhiganayo waayo ma soo aroorin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu in salaad kasta dabadeed markaa ay joogtayn jireen ducada laakiin mararka qaarkood qofku haddii uu sameeyo bidca laguma tilmaami karo wallahu aclam maalmahan dambe waxaa caan baxday in maalinta saddexaad ee geerida muxaadaro la galo marka arrintaasi xukunkeedu maxaa uu yahay waxaynu leenahay in sideedaba taczida saddex maalmood lagu xadido taczida in loo fadhiisto oo dee dumarku ay guri kusoo ururaan ama inta la goglo islaamaha tusbax loo qaybiyo halkaasi ay tasbiix ka akhriyaan iyo mucawadateynka iyo faatixada iyo ayaa iyada lafteedu arrin markaasi bidca ah oo alijtimaac cala ahli lmeyit in lagu soo ururo oo la fadhiisto guriga dadkii geeridu ay ku dhacday iyadoo wax dana oo meeshaa loo leeyahay aanay jirin ama wax iyaga loo qabanaya inay bidco tahay buu sheegay saxaabigii la odhan jiray jariir ibni cabdillaahi albajali oo arrintaasi bidco ay ku tirin jireen haddii saxaabada ay yihiin marka muxaadarada lafteeda lagu soo gebagabeynayo saddexdaasi cisho ee la joogteynaya saddexdaa cisho ee bidcada ayuunbaa iyada lafteeduna ay la xukum noqonaysaa laakiin haddaan caado laga dhigan ahayn mararka qaarkood loo tago dadka meeshaasi fadhiya oo la waaniyo gaar ahaan lagala hadlo mukhaalafaadka ay ilaahay sharcigiisa khilaafeen ee xidhiidh kale leh geerida iyo axkaamta janaa-ista taas iyadu dhib male wallahu aclam waxaa markaa su-aasha toddobaad ay tahay waxaad sheegtay dumarku inay qubuuraha ay soo booqanayaan waxaan filayaa si gaara taasi umaan sheegin inay dumarku qubuuraha soo booqanayaan waana masalo ahli cilmigu ay isku khilaafeen oo xanaabiladu waxay qabaan dumarka inay xaaraan ka tahay inay xabaalaha booqdaan sideedaba laakiin sida raajixi waxay tahay dee axaadiidtii qaarkood aynu soo maray iyo kuwo kaleba ay tusinayaan sheekhulalbanina adilo badan oo tusinaysa uu ku sheegay kitaabkiisa axkaamu ljanaa'is inay dumarka u banaan tahay xabaalaha inay booqdaan marka aadaabta looga baahan yahay waa maxay aadaabta looga baahan yahay waxaa ka mida awalan waa inaanay badsan booqashada xabaalaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacana zawaaraat alqubuur zawaaraat waa siiqatu mubaalaga wuxuu nacdalay dumarka farabadsada booqashada xabaalaha marka haddii dumarku ay farabadsadaan fitan iyo xumaano kale inay ka dhashaan ayaan looga aamin ahayn aadaab kale waxay tahay waa inay aadaabtii dee bixitaanka la yimaadaan aadaabtii gabadha looga baahna markay baxayso gabadhu waa inay xijaaban tahay oo sidii sharciga ahayd ay u asturan tahay udug oo dhan noocu doonayaba ha noqdee waa inay ka fogaato oo ay iska ilaaliso mutacadira waa inaanay gabadhaasi aanay noqon sidaasoo kale waa inay gabadhaasi ay aamin ka tahay inay iyadu wax fitnayso ama iyadu ay fitnowdo dariiqii waddada ay maraysaana waa inuu aamin yahay oo wax dhibaataa aanay kala kulmahayn sida aynu sheegnayna booqashada oo inaanay badsan oo aanay ku celcelin dumarku markaa waa ku fitnoobi karaan markay xabaalaha tagaan quluubtooda ayaa jilicsan dad qaraabo ay ahaayeenoo ku aasan marka ay arkaan xabaalahoodii inay markaa waxaan sharcigu ogolayn ay sameeyaan ama ay ku dhawaaqaan ayaa dhici karta markaa inay badsadaan maaha aadaabtana waa in la ilaaliyo marka ay qubuuraha dumarku ay soo booqanayaan ilmaha yar qaabke ayaa loogu adkaareynayaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay ilmaha yar haddii mid wax kala garanayo wax xifdihi kara adkaarta waa in la xifdisiiyo oo loo laqino oo dabeetana hada jeer aan la xusuusiyo la dhaa adkaartii subaxnim subaxii ma akriday adkaarulmasaa ma akriday musqusha markuu gelaya adkaartii ma akriday marka uu sii gelayo ha gelin adoon akriyin hadiyo jeer aan la xusuusin waa in lala daba taagnaado ilaa uu la qabsanayo ilmaha yari waayo isaga waxaa ka maqan arrintan inuu ku cibaadaysto oo ilaahay subxana watacaala ugu dhawaado marka in loo ilaaliyo ayaa waxa weyan ay u baahanta xataa haddii aanu xifdihi karin in loo qoro oo warqad ama waxay ku qoran tahay laga laalaadiyo lahaa taa ka akriso qardhaas loogama jeedo laakiin adkaarta inuu ka akristo iyadoo looga jeedo in loo qoraa dhibaato ma leh tamiimada markaa dee saxaabada qaarkood laga soo wariyey in ama salafka qaarkood inay baneeyeenna macnaha noocaasi ayaaba culimada qaarkood ay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen waxay ahayd warqad dikri uu ku qoran yahay ama shay kaleba oo caruurta yaryar ay u xidi jireen si ay caruurta yaryar aan xifdihi karini ay halkaasi ay uga akristaan ilmaha yar ee caloosha ku jira adkaar isagana ma loo akriyaya nacam oo waxaa kamid ahaa hadyigii ambiyada iyo dadka saalixiinta ilmuhu isagoon dhalanba bal isagoon calool gelinba in loo duceeyo ilaahi subxana watacaala duriyad wanaagsan la weydiisto rabbi hablii min asaalixiin wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam kuwii markaa noolaa ee joogay iyo kuwa kaleba kuwa nebi ibraahim uu ducaynayo yana wa waa soo gudagelayaan rabbana wajcalna muslimayni laka wamin duriyatina umata muslima waa nabiy llahi waxa weyaan ibrahim iyo nabiy llahi ismaaciil ayaa sidaasi ku ducaystay kadalika waxaanu garanaynaa umu maryam iyaduna inay inanteedu iyadoon aan dhalan weli ay u ducaysay wainii uciiduha bika wa duriyataha min ashayطaani الrajiim iyada iyo caruurta ka farcami doontaba waxaan kaa magan gelinayaa shayطaanka rajiimka marka ilmu isagoo caloosha ku jira ama isagoo weli aan dhalanba waa loo ducayn karaa ilaahayna waa in la magan geliyo oo shaydaanka iyo fitanka oo dhan laga magan geliyo waxaan maqlay qofka suuliga marka uu ku jiro hadla in nacdasha malaaigtu inay malaaigtu ay nacdasho arrintaa maxaa ka jira kolle anuu garan maayo xadiid saxiixa oo masaladaasi kusoo arooray hadalka musqusha dhexeeda lagu hadlaana waa mid laga fiican yahay oo meeshaasi meel hadal loogu talagalay maaha ahlucilmiga dee qaarkoodna waa makruuh bay yidhaahdaan laakiin cid gaadhsiisa ilaa xaddi taxriim inuu xaaraan yahay oo dee qofku uu noqonayo qof kabiire ku dhacay oo nacdal mutaysanaya kolle anigu ma arag walcilmu cinda allah adkaarta ku soo aroortay salaada marka rukuucda iyo sujuudda iyo atixiyaadka kadib ma raacsan karaa ducooyin kale oo dheeraada nacam oo sujuudda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay tahay xaaladda addoonku rabbigii ugu dhow yahay marka fa aktiruu fiihi min adducaa buuri rasuulku ducada farabadsada marka adkaartii waalidkaada soo aroortay markaad akhrido baabka ducadu waa kuu furan yahay khayrka adduunya ka aakhiraba ilaahay weydiiso ictidaaga iyo xadgudubkana iska ilaali rukuucda lafteedana waxaynu tilmaanay in lagu ducaysan karo oo darsiga dhexdiisa aynu ku sheegnay atixiyaadka waxa weeyaan dabadiina rasuulku wuxuu uhi uma liyakhtar min almas'alati maa shaa markuu atixiyaadkii dhameeyo wuxuu doonayo oo khayr adduunya mid aakhira ilaahay subxana watacaala ha weydiiso marka saddexda xaaladoodba ducooyin aan ahayn dikrigii makhsuuska ahaa ee xaaladaasi si gaar ay u lahayd waa lagu ducaysan karaa adkaarta subaxa iyo galabnimada waxaa ku jirta laa ilaha illa اlah waxdahu laa shariika lah mar in la odhanayo toban jeer marna in la odhanaayo waxa weeyaan hal jeer in la odhanaayo marna boqol jeer marka waa maxay farqiga udhexeey farqi uma dhexeeya waa min baabi tanawuc oo qofkii dee doonaya inuu badsado boqol jeer bal waaba ka badin karaa boqol jeer sida darsiga dhexdiisa aynu ku sheegnay qofkii dee kaslaanahee isagu naftiisu aanay dikrigaa nashaad aanay uhaynin manaa hal mar ugu yaraan ha yidhaahdo si fadligaas waxa weeyaan uu u helo marka waa tirooyin dee tii la yidhaahdaba fadli lagu helaayo haddii laga sii badiyana dee fadligii iyo ajarkii iyo hawaabkii uu ziyaadayo oo uu kordhayo waxaanu maqalay in markii nebiga la dheelmiyey in nebiga alayh salaatu wasalaam iyo ilaahay ay ku wada hadleen atixiyaadka maxaa ka jira arintaa sheekh noo faa-iide arintaasi asal ma leh waxba kama jiraan daliil kaleba inagoon u raadin in aanay waxba ka jirin waxayna tusinaaya haddii rasuulku atixiyaadka uu yaqaanay oo ilaahay ay ku wada hadleen maxaa keenay in saxaabada ridwaan ullaahi calayhim aanu barin oo markii hore ay odhan jireen assalaamu cala allah nabadgelya ilaahay dushiisa aad xagga addoomihiisa ka timi intaan atixiyaadka aanu barin intaan atixiyaadka waxa weeyaan aan la faral yeelin baa sidaa la odhan jiray buuri ibnu mascuud laakiin markii dambe rasuulku uhi laa taqulu assalaamu cala allah fa ina allah huwa asalaam marka waxaynu nidhi arrintaasi asal ma laha inaanay asal lahayna waxaa u daliila haddii uu rasuulku atixiyaadka yaqaanay oo ilaahay subxana watacaala ay ku wada hadleen dee markii salaada la faral yeelaba saxaabada uu bari laha xadiidka ibn mascuudna waxaa kusoo aroortay inay saxaabadu odhan jireen assalaamu cala allah oo rasuulku uu ku yidhi laa taqulu assalaamu cala allah fa ina allaha huwa asalaam laakin quluu ataxiyaatu lilah oo kadib rasuulku calayh salaatu wasalaam uu baray waxaanu ibn mascuud i kuna naquul qabla an yufrada calayna atashahud marka taasi waxay tusinaysaa atixiyaadka inaanu waktigaasi aanu jirin wallahu aclam sujuudu tilaawa maxaa la akriyaya waxaa la akriyaya waxa sujuudan kale la akriya w dikri kale oo gaara oo usoo arooray ma jiro salaada dhexdeeda in soomaali lagu ducaysto ma banaan tahay waxaynu leenahay adkaarta soo aroortay sujuudda ama rukuucda ama atixiyaadka waa in sideeda loo akriyo luqada ay ku qoran tahayna lagu akriyo waa dikri tawqiifiya haddii qofku aanu garanahayn mooyaane inuu barto ayaa waajib ku ah haddii aanu garanahayn mooyaane haddii uu garanayo waa inuu sideedaasi ula yimaado laakiin ducadan kale ee la ducaysanayo sujuudda dhexdeeda ama rukuucda ama atixiyaadka kadib sida afdalki waxay tahay qofku inuu ku ducaysto adka ducooyinka soo arooray waayo ducooyinka rasuulku alayh salaatu wasalaam lamid maaha ducooyinka dadka kale dadka kale maanta o dhan bay ducaynayaano oo ay waxyaabo rasuulku kelmad qura uu kusoo ururiyey ay maanta o dhan kala qaadqaadayaan oo ay kala dhigdhigayaan rasuulka waxaa la siiyey jawaamicu alkelim kelimaad kooban macnahooduna uu ballaadhan yahay marka kuwa aynu ku gaabsaday afcan kuwa haddaanu garanahayna af carabi uu garanay inuu ku ducaysto haddii markaa intaa midna aanay jirin luqad kasta uu ku ducaysto ilaahay subxana watacaala waa maqlayaa waana garanayaa sideedabana lama odhan karo miyaanay hadal noqon ahayn salaada buriya oo dee hadalka af carabigaa haddii ilaahay af carabi lagu bariyo salaadu miyay buraysaa waa maya haddii af kale lagu baryana waa lamidun hadalka salaada buriyaana waa hadalka qofku uu la hadlaayo makhluuqaadka laakiin ducadu waa hadal ilaahay subxana watacaala uu la hadlaayo hadalka ilaahay uu kula hadlayaana salaada burin maayo ducada la akriyo marka aad guriga soo gelayso haddii aada ilowdo ma soo celinaysaa mise waa markii hore uun macanaa waxaa xadiidka ka muuqata in marka guriga la gelayo la akrinayo mar haddii gelitaanku uu dhaco waxa weeyaan ducada waktigeedii waa la dhaafay dee shaydaankii lagu celinayana totali sooba gelba mar haddaad gurigii gashay adigoo waxa weeyaan aan ilaahay subxaana watacaala aan xusin horta waa soo galay adkaartii kale markaa dee shaydaanka guriga ka eryeysa inaad la timaado mooyaane iyada waktigeedii waa la dhaafay ducada kafaarat lmajlis mar kasta oo la fadhiisto ma la akriyay qofku markuu fadhiisto fadhigaasoo dee laqad hadal iyo buuq iyo sawaxan iyo waxyaaba dee laga yaabo inay laqw yihiin oo adduunya akhiratoon aan waxba ka tarahayn marka uu ay ka dhacaan ayuu akriyaya lakiin hadduu majlis fadhiisto dee tusaale ahaan qur-aan uu akhristo wax laqata iyo wax laqwi aanu ka dhicin nacam xadi xadiiska qeydkaasi ayaa ku jira haddii laqad iyo laqwi meeshaasi uu ka dhaco in la akriyaayo marka majliska noocaasiya laga kacayo majliskan kale laftiisa waxa weeyaan in la akriyaa dhibaato ma laha haddii qofka xataa laqwi iyo laqad aanu ka dhicin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته